halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee filmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay lix iyo labaatanka bisha abriil ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kawdiiyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada caabud waaq oo kulan ka yeeshay xaaladda amniga ee magaalada
walaalaheenii dhintay baa murugo iyo xanuun noogu filan ma geydo cawdaaq in maalin walba hadoor qeyma badan uu nooga baxo marka waxaan leeyahay kuwa ku howlan inay wax dilaan waxaan leeyahay walaalahay ka gaabsada ka baaqsada dunuub iyo cadaab alle baad siyaasanaysaan idinka nafsiyan deegaankiina sumacdarro iyo waxaad u sajiinaysaan cinqaab iyo amjay musiibo bulshadiiniina waxaa weeye waxaad ka gelaysaan godob iyo naxariis darro iyo amjay cadaawad
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada ku nool magaalada nairobi oo deeqa raashina gaarsiiyey dad ku tabaalaysan deegaanada puntland kaalmihii heesaha iyo weliba ciyaarihi ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida senator cabdi xaashi cabdilaahi ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senator cabdi xaashi ayaa ku guulaystay wareeggii hore tartanka isagoo helay siddeed iyo labaatan cod waxaana kaalinta labaada ku soo xigay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo isaguna helay afar iyo labaatan cod halka kaalinta saddexaadna uu helay amaba uu soo galay wasiirka warfaafinta cismaan abuukar dubbe oo helay isaguna laba cod doorashadan ayaa lagu qabtay tendhada afisioni ee garoonka diyaarada ee magaalada muqdisho oo ammaankeeda aada loo adkeeyey waxaana codbixinta maanta codeeyay dhammaan afar iyo kontonka xubneed ee uu ka kooban yahay aqalka sare senator cabdi xaashi cabdilaahi ayaa soo ahaa guddoomiyaha aqalka sare tan iyo sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban iyadoo markaasi xilka loo doortay maraykanka ayaa waddamo door ah ku martigelinaya amaba isugu keenaya dalka jarmalka maanta si looga wada hadlay islamarkaana diiradda loo saaro sidii loo hubeyn lahaa ukrain kadib markii mas-uuliyiinta ugu sarreysa diblomaasiyadda iyo gaashaandhigga maraykanku ay safar ku tageen magaalada kiyef si ay ugu ballanqaadaan kaalmo dheeri ah oo la siiyo dalkaasi xogayaa gaashaandhigga maraykanka leod austin ayaa ku qabanaya wadaxaajoodka saldhigga ciidamada cirka ku yaala ramstein ee dalkaasi jarmalka si la ysugu duwo gargaarka amniye ee isa soo taraya ee ka imanaya dalalka reer galbeedka mark meli oo ah jenaraal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa warfidyaanada ugu sheegay jarmalka isaga oo wasiirka la safraya isniintii shalay in ukrain ay u baahan tahay taageero joogta ah si ay uga guulaysato amaba ay ugu guulaystaan dagaalkan islamarkaana taasi ay tahay ujeeddada shirkan xogayaha guud ee gaashaanbuurta nato jenis stoltenberg iyo weliba wasiirka gaashaandhigga ukrain oleseke reniskof ayaa iyaguna la filaya inay ka qayb galaan shirkaasi dhegaystayaal warkii dowladna waa nagaynta duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaas idinka soo gaadhayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan ku bilownay dhallinyarada magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud ayaa wada dadaallo ay nabadda magaaladaasi ka horumarinayaan kulan ay ku yeesheen magaalada caabud waaq ayaa dhallinyaradaasi ay kaga hadleen sida ay caqabad ugu tahay dhibaatada dilalka magaaladaasi ka jira wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan nooga soo diray caabud waaq
inkastoo muddooyinkii dambe xaalka amni ee degmada cabuud waaq u wanaagsanaa haddana maalmihii lasoo dhaafay waxaa cabuud waaq ka dhacay dilal ku salaysan aana qabiiltaa oo dhalisay qalqal amni qaar ka mid a dhallinyarada degmada cabuud waaq oo kulan ka yeeshay xaaladda amniga magaalada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dhacdooyinkii isxigxigay ee dilalka ahaa ee gudaha magaalada loogu geystay dad rayida nasteex aadan cabdi oo ka mida dhallinyarada degmada cabuudwaaq ayaa dhinacyada dhibaatada ay ka dhex oogan tahay ka dalbaday in wax laga qabto dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay gudaha cabuudwaaq
fariin ka dirno ka dhallinyar ahaan kuwa horta waxaa weeye inaan wax ka tacsiinayna dhammaan ehelkii iyo qaraabadii ay wax ka soo gaareen shaqaaqooyinkii u dambeeyey ka dhacay degmada cawda sidoo kaleeto waxaan rabnaa inaan fariin dheer ugu dirno walaalaha iyo ehelka laftooda wax kala gaareen inay ka baaqsadaan wax kasta oo anjiri keeni kara dil kale iyo khasaaro kale walaalaheenii dhintay baa murugo iyo xanuun noogu filan ma geydo cawdaq in maalin walba hadoor baan badan uu nooga baxo marka waxaan leeyahay kuwa ku howlan inay wax dilaan waxaan leeyahay walaalahay oo ka gaabsada ka baaqsada dunuub iyo cadaab alle baad siyaasanaysaan idinka nafsiyan deegaankiina sumcad darro iyo waxaad u sajinaysaan cinqaab iyo kanjay musiibo bulshadiiniina waxaa weeye waxaad ka gelaysaan godob iyo naxariis darro iyo kanjay cadaawad marka ku falka lidiga ku howlan waxaan leeyahay ka baaqsada intaa ka baaqsan kartaan eerka iyo qaraabada wax kala gaareen waxaan leeyahay inay iyaguna si dhow ay nocaha isku qabsadaan kana shaqeeyaan wax waa dhacan xal baa laga gaaraa in xal laga gaaro taasna waxaa baaq dheer ugu diriyaa eerka iyo qaraabada wax kala gaareen xamdi mayle gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada degmada cabuudwaaq ayaa sheegtay in walaaca ay ka qabaan ee dilalka mar kale ka bilowday degmada cabuudwaaq
waxaan tacsi tiiraanyo leh ka diraynaa annagoo ah dhallinyaradii degmada caabudwaq waxaana u diraynaa dadkii walaalaha ee nooga geeriyooday falalkii arxandarrada ee ka dhacaya maalmihii lasoo dhaafay degmada iyo kuwii ka horreeyey oo isdabajooga ahaa iyo kuwa hadda aan ka baqayna inay dhacaan oo annagana soo bixiyey way naga dhinteen waxay naga ahaayeen qayb naga mida dhallinyaray u badnaayeen wixii wax samaynayan dhallinyaray ahaayeen wixii loo samaynahayana aqoon darro iyo mataqaanaa maskax lunsan iyo niyad hallowday iyo dad khaatumadii ka luntay ahaayeen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intaasna nooga ekeeyo waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan bulshada caabudwaaq iyo inta ku xeeran iyo inta maqan iyo qof walba oo saamayn ku leh waxaa dhacahaya joojinteeda iyo mataqaanaa in la dabargooyo bulshada caabudwaaq haddii maanta aysan usoo wada bixin ooay ku koobnaato kan la dilay ooay ku koobnaato kan mataqaanaa laga dhintay ooay ku koobnaato inta keliya ay xanuujisay ma jiri doono ganacsado ganacsigiisa u furnaan doono ma jira arday wax baran doono ma jira macallin wax dhigi doono ma jiro qof shaqo aadi doono dhammaantan halkaasa noogu imaan doontaa dhammaantan waan wada dhimanaynaa dhammaantan waxaan ahaan doonaa qoom halaagme haddaanan iska qaban xaaladda maanta taagan ma jiri doonta caabuda qormarsan waxaana noqon doonaa inaan tagna meel aysan asaageen joogin gacanteenna amnigeenna ku jira annagaana bixin karna annagaana ceshan karna xamdi ayaa galmudug ka dalbatay in si deg deg ah wax looga qabto dhibaatada amni darri ee cabudwaa ku soo korortay waxaan baaq rabaa inaan u diro oo arrinta noocaas wax ka qaban kara dowladda galmudug dowladda dhexe iyo cid walba oo islaama oo muxsina oo mataqaanaa nabad iyo dadkaas walaalaha caqli lagu heshiisiiye keeni kara waxaan ka codsanaynaa madaxweyne qoorqoor maanta caabudwaq baa kuu baahan maanta galmudug baa kuu baahan maanta inta galmudug degmo ka kooban tahay colaada ka horeyso iyo inta ku xeeran baa kuu baahan tahay qoorqoor waxaa la sheegay inuu nabadoon yahay nabadoonnimadaas waxaa rabnaa inuu caawudaq la imaado inuu ciidamada keeno inuu keeno mataqaanaa ciidan dhafan oo nooc walba ah oo dadkaas gacanbira ku qabta walaalaha oo islaynhayo kala dhexgala maanta annaga awoodeenni way ka baxday hadalna arrintan ma taagna annaga baaq bay naga tahay inaan dirno cabuudwaq oo muddooyinkan ku naaloonaysay iyo xasilooni ay sal u ahaayeen laamaha amniga iyo waxgaradka deegaanka ayaa hadda waxa ay mar kale martigelinaysaa xaalado amni darri kadib markii afar ruux oo rayida siyaabo kala duwan loogu dilay gudaha degmada ha yeeshee waxaa socda dadaallo ay wadaan qaybaha dhallinyarada oo lagu dalbanayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha amni darri ee dadka rayidka ah lagu dilay ee ka dhacay gudaha cabuudwaaq cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
wagaag dhegaystayaal mar kale ayaanu dileenahay ramadaan wanaagsan iyo weliba duhur wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba halkuuli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta qaybo kaloo ka mid ah barnaamijkeena duhurnimo dhegaystayaal way noo soo socdaane markana aynu wada dhegaysanno codka siciid mirax xidar iyo weliba qasiidadan aan ugu talagalnay bisha ramadaan
bidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada asalka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba surcaalkaas ahayd u xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqadadembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada saaxiiba iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igo seefa kuulayuururaa inay kugu sugaayaan sideebaad cibaadada uga seexatayood sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaadembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala bidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqada asalka geed engegayo lacag kugu sabayo naftu ay ku sirantiyo sanahaba beeniyo waa surin adduunyadu sibiq lagu gudbaayo safarkuna ma dheere qof waliba surcaalkaas ahayd u xambaartu aakhiro sadleeya dembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala sadaqadadembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala solana qiyaamaha sabkii nabiga naagaye iyo ehel iilka markay ku seexshaan sowma ogid dhammaantood inay haddiiba kaa socon su-aashii qabriga iyo sowma ogid malaa'igo seefa kuulayuururaa inay kugu sugaayaan sideebaad cibaadada uga seexatayood sahal ugu malaysaa sanka kor ugu taagtaadembidhaafsuwaasho soonkiyo salaadiyo ku daadaala
waagaag dhegaystayaal qasiidadaasi subxaan iyo kafaar iyo weliba codka siciid miraxaydar iyo weliba qaar ka mida fanaaniinta oo dib uga jiibinayey aynu intaasi kaga nimaadna islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qeybaha kale ee barnaamijkeena duhurnimo ee idaacadda ah barnaamijka dhallinyarada maanta haatana magaalada laasacaano oodoo dhallinyarada ku nool halkaasi ay sameeyeen ciyaaraha kubadda cagta islamarkaana ay halkaasi ku qabtaan gelinka dambe ayaa garoomada ay dhallinyaradaasi ku ciyaaraan ay ku yimaadaan islamarkaana ay goobtaasi kooxo kooxo ugu ciyaaraan ganacsatada magaalada ayaa la sheegay inay si weyn u xiiseeyaan ciyaaraha islamarkaana ay u maalgeliyaan dhallinyaradaasi si ay xayeysiis ugu sameeyaan warkan waxaa noo soo diray islamarkaana magaalada laasacaanooda ugu soo diyaariyey wariyahayaga cabdikariim olol dhallinyarada magaalada laascanood ayaa bilaaba bisha barakaysan ay rabadaan inay ciyaaraan kubadda cagta gelinka dambe kooxaha kala duwan iyagoona ku ciyaaraya xarumo kala duwan oo ganacsiyada ku yaala magaalada laascanood qaar ka mida garoomada bisha barakaysan ee rabadaan ay dhallinyarada gelinka dambe ay ku ciyaaraan oo aan kula hadalna ayaa ka waramay qaab ciyaareedka iyo siday ugu ciyaaraan garoonka iyo kooxa ay ka kooban yihiin ma aha garoomada waaweyn laakiin waa garoomada yaryar ee ganacsiga ee ku yaala magaalada laascanood kuwaas oo dhowr iyo tobankii kooxba dhowr iyo tobankii ciyaaryahanba ay u ciyaaraan magaca shirkada ay iska leedahay kuwaas oo ganacsiyada magaalada laascanoodna ay ku tartamaan si calaamadaha ay iska leeyihiin ay dhallinyaradu ugu ciyaari lahaayeen qaar ka mida daawadayaasha iyo iyagu dadka ciyaaraha sida weyn u xiiseeyay ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga waramay waxaa soo abaabulay koobkaas sidan dhallinyarada maamulka gobolka sool ee isboortiga waxaa maalgashaday dhalinyarada kooxaha iso abaabulay ee iscugtay maalgeliyey shirkado iyo meherado gobolka ah marka waxay ku dhigan tahay in galabtii la isugu yimaado dhallinyarada oo dhan garoonka la daawado markay kooxbaxdaba kooxda kale ay tarabuun cusub u timaado in habeenkii dhallinyaradu meeshii ay balwad iyo meel dayacan iyo meel fadhisan lahaayeen inay siyaasad ka fikri lahayen inay garoomada yimaadaan tababar qaataan jirkooda dhisaan ishabeeyaan ma garanaysaa bay uga mid bisha rabadaan oo kale ka warra dadku isuuma yihiin dhallinyarada oo kale way u fiican tahay bisha rabadaan waxay ku fiican tahay gelinka dambaa la ciyaaraa subaxii lama alamiiteeyo galabtii bay ciyaaraan habeenkiina kooxaha aan ciyaarin galabtaa way alamiite tagaan oo garoomada kurikuruda karaysanayaan oo alamita qaadanayaan jidhis bay samaysanayaan bes hadhowna si wacan bay cashaynayaan kadib suxuurtay iska casxuurayaan gelinka hore way iska deernasanayaan oo alamita samayn maayaan gelinka dambe hadday ciyaar leeyahan way imanayaan haddii kalena fiidkii markaa furaan bay garoomada magacyo kala duwan baan ka hore lagu ciyaaraya magacyadani maxay yihiin bisha rabadaan lagu ciyaaraya ha magacyada ay kooxo ku ciyaarayaan hadda almacruuf oo kale ba hadda ciyaartay waxaa la ciyaaraysay hilaal hilaal baa badisay hal yar kaga badisay hadda waxaa socota honkebel waxaa la ciyaaraysa dhaweeye saasoo kale kooxo ciyaarayaan teleson baa ciyaaraysa oo mar dhow berigalab ciyaaraysa hadii lahaydmo saasoo kooxo wada ciyaarayaan
haatan waxaan ku sugannahay garoonka ay dhallinyarada kooxaha kala duwan ay ku ciyaarayaan olombic stadium ee magaalada laascanood bil kasta rabadaanta ay ciyaaraan bulfaad waxaad iga warantaa ciyaarahan garoonka hadda ka soconaya kooxaha ay kala yihiin bismillahi raxmaan raxiim cabdikariin aad baad u mahadsan tahay galabta waxaa ciyaaraya kooxaha dhaweeye iyo honkebel t v waa koobkii rabadaan kaab koobkan waxaa loogu talagalay in dhallinyarada kubadda ka fadhiisatay iyo midad sports oo lagu qurxiyey ay kubadda halkan ku ciyaaraan xilliga rabadaanta ah dadweynaha reer laascaanoodna markaa ay afurada ku sugaan marka koob maaha breshurkiisu aad u kacsan yahay laakiin waa koob loogu talagalay bisha rabadaan uun in magaranaysa dhallinyaradu ay iskaga ciyaarto marka si qurux badan buu u socdaa wareegii koowaad baa dhammaaday ciyaarihii labaad baa hadeerto ciyaartoodii labaad maanta la ciyaarayaa waxaan rajaynaynaa adeenu caafimaad qab noogu soo dhammaado insha allah annaguna waanu bal ka waran ka garoon ahaan dhalinyaro aada u badan baa fadhida oo si nidaam leh u daawanaysa oo aan cidii ilaalinaynin siday u xiisayn in casirkii oo kale ay u yimaadaan bal iga war walahi waxaad moodaa walaalow dhanka sportska cabdikariinow in muddooyinkii dambe horumar ballaadhan laga soo sameeyey dhallinyaradu garoomada marka sidanoo kale loogu ciyaaray aad bay usoo buux dhaafiyaan sida galabtaba aad ka dheehan kartid kuwa ciyaarayaana kubad qurux badan bay soo bandhigaan afarta daamood ee magaalada la isaga yimi koobkan sanad walba waa la qabtaa garoonkan olymbic stadium mulkiilayaashiisana runtii waan ku ammaanayaa dhallinyarada inay ogolaadaan sanad walba in koobka halkan lagu qabto si qurux badan buu bilowdaa si qurux badanna wuu dhammaadaa dadweynuhuna aad iyo aad bay u tusaan xiise fara badan oo anigu hadeer xaafad aad u fog baan ka yimi masaafo dheer baan gaari baan usoo kaxaystay si aan adliist u daawado oo kubadda quruxda badan ugu raaxaysto galabta muxuu kaga duwanya ciyaaraha kale garoomada waaweyn lagu ciyaaro dadku waxaad mudda in iyagu soo xilqaameen magacyadooda ugu qoran yihiin garmadahooda ay leeyihiin
koobkan waa koob isdhexgal ah kooxo kooxo loo dagaalami maayo oo waa cog weeyaan dhallinyaradu baashaal ahaan bay u ciyaartaa hataa xataad aragtid hadeer lambarada dadka magacyada ugu qoran qof kasta waxaa ugu qoran qof saaxiibadiisii hore ah ciduu taageero laakiin magaciisii asalkaa xataa garamada uguma qornaba marka xoogaha waxaad moodaa inuu koobkan isdhexgal yahay ka bareeshir iyo culays yar yahay koobabka garoomada waaweyn lagu ciyaarayo isdhexgal iyo saaxiibtinimo fara badan baacabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
hamogaanin dhegayste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko dhegaystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo carruurta barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka carruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhagaystaa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efamyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa toddobada ilaa iyo toddobada iyo barka subaxnimo iyo lixda ilaa iyo lixda iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo carruurtoodaba waxaan leenahay ha moogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasamee sheekoy sheeko la socda oo ka faa'iidaysta sasamey sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta
rabadaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta gebagabada idaacaddaynu kusii dhownahayee haatanna qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idii guud maro senatar cabdi xaashi cabdilaahi ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senatar cabdi xaashi ayaa ku guulaystay wareeggii hore ee tartanka isagoo helay siddeed iyo labaatan cod waxaana kaalinta labaada galay oo ku soo baxay saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka oo isaguna helay afar iyo labaatan cod halka kaalinta saddexaadna uu ka soo galay wasiirka warfaafinta cismaan abuukar dube oo isaguna helay laba cod doorashadan ayaa lagu qabtay tendhada afisioni ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ammaankeeda aada loo adkeeyey waxaana codbixinta maanta codeeyay dhammaan afar iyo kontonka xubnood ee uu ka kooban yahay aqalka sare senatar cabdi caashe ayaa ahaa guddoomiyaha aqalka sare tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban markaasoo xilkaasi loo doortay magaalada beijing ayaa bilowday baadhitaan guud oo ay ku samaynayaan badiba koob iyo labaatanka milyan ee qof ee degan magaaladaasi xilli laga cabsi qabo in magaaladaasi caasimadda waa dalka shiinaha lagu soo rogo bando adag oo lamida tii la saaray magaalada kale ee shanghai mas-uuliyiinta ayaa la filayaa inay baadhitaan ka sameeyaan koob iyo toban degmo maanta oo salaasaha kadib markii isniintii baadhitaanka xanuunka lagu sameeyey laga helay islamarkaana aan idhaahda laga bilaabay magaalada beijing oo ah meesha ay dadka ugu badan ku nool yihiin waxaanay beijing gashay fiijignaan toddobaadkii hore kadib markii toban dugsi oo ah kuwa dugsiyada hoose dhexeha laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban taasoo korodhay islamarkaana sare u qaaday cabsidii guud ee laga qabay guud ahaanba magaaladaasi xanuunka maalinnimadii axaddii iyadoo taasina ay suurtagalnimada kordhisay bandoo lagu soo rogo guud ahaanba magaalada safaf dhaadheer ayaa la arkay iyada oo loogu jiro goobaha laga tukaamaysto ee magaaladaasi gaar ahaan bartamaha magaalada iyadoo dadka deegaankaasina ay qaadanayeen cuntooyinka kala duwan ay ka mid yihiin bariiska baastada khudaarta iyo weliba adeegyo kale iyadoo howlwadeennada tukaamaysanayana ay si deg deg ah ay dib ugu soo camirayeen khaanadaha laga tukaamaysanayay ee halkaasi kadib marka ay dhammaadaan haatanna dhegaystayaal aynu dibu jalleecno mar kale dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan isla markaana ay wada dhegaysanno qasiidadan ay qaadayso xaliimo khaliif magool
inta raacday nebigae rafiiqiisi noqotay aan rumaysan noqone ku saliya rasuulkii codkaasi xalima khaliif bogol ayaan ugu dambeeyey idaacaddii duhurnimo tan iyo kulantan dambe dhegeystayaal waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo